فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu cano wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa caawana waxaad ku dhegaysan doontaan howlgal lagu dhaawacay mid ka mid ah ragga daroogada soo geliya muqdisho oo maanta ka dhacay gudaha deegaanka ceelasha biyaha dagaal culus oo lagu qaaday garoonka diinsoor xilli garoonka ay ka soo degaysay diyaarad waday xubno ka tirsan dowladda federaalka beesha laysaan ee degta wilaayada islaamiga ah jubbooyinka oo kulan ay yeesheen kaga dhawaaqay inay garab iyo gaashaan u yihiin mujaahidiinta al-shabaab kelimaadkii laga jeediye kulanka ayaad dhegaysan doontaan maydka wiil yar oo si xun loo dilay oo laga helay degmada hodan ee magaalada muqdisho maxaad ka taqaanaa ciidanka beegsada muslimiinta kuwaas oo uu samaystay maraykanka looguna yeero danab waa mar kaliya dhuuxa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو waa habeennimo isniin ah toddobada bisha shacbaan sannadda kun afar boqol afartan iyo afarta hijiriga ku soo dhowaada barnaamijka oo faahfaahsan howlgal gaar ah oo gelinkii dambe ee maanta mujaahidiinta ay ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ayaa lagu dhaawacay nin lagu magacaabo wayaamo kaas oo ka tirsanaa ragga daroogada soo geliya magaalada muqdisho ninkan ayaa keeni jiray calaqa xashiishka iyo taabuuga howlgalkan ayaana qayb ka ah howlgallo bilowday oo ay ku dhawaaqeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka diinsoor gelinkii dambe ee maanta mujaahidiinta waxa ay weerar ku qaadeen garoonka diinsoor xilliga weerarkuu dhacayay waxaa garoonka soo caga dhigatay diyaarad waday wafdi ka tirsan dowladda federaalka halkaa waxaa sidoo kale ku sugnaa ciidamo ka tirsan dowladda ma aynaan helin faahfaahin ku aadan dagaalka هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
waayahay dhegaystayaal qeybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan ku guda jirnaa kanaalka alkataa'ib al akhbaariyaha ayaa goor dhow baahiyey filim xiisa leh oo lagu soo bandhigay weerarkii cagmarinta ahaa ee dhowaan mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ah ee deegaanka sabiid ee shabeellaha hoose filimkan ayaa soconaya qadar ku dhow toban daqiiqo waxaad arkaysaa mujaahidiinta ah oo u daadanaya xerada lana wareegay iyadoo raayada ka dultaagay gawaari ay halkaa ku qabsadeen firxadka ciidanka ayaa lagu arkayaa filimkan sidoo kale waxaad daawanaysaa oo filimkan lagu soo bandhigay dareenka dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaanka sabiid kuwaas oo iyagu aad u faraxsan mujaahidiinta kaga hortegay xerada iyo gudaha deegaanka sabiid ee shabeellaha hoose
deegaanka moordilan ku noolnahay gumeys ayaan ku nooleen dhibaato fara badan ayaan ku qabnay mootadayna xataa waa la dhacay habeennadayna waa la kufsahay annaga naftadeenna cariir ayaan ku nooleen mootooyinkayna waa la iska dhacay dhibaatadaas ayaan ku nooleen maanta ilaaha ilaaha naga saaray dhibaatadii ilaahay subxaana watacaala ayaan ku mahadsan maanta waxaan aragnay xerada inaa eber laga dhigay oo ilaahay ka dhigay allahu akbar علي مشهد قال محل ليدي انه ادو انت القاضي ما
baryeena insha allahu tacaala عرفت كل يرضى وجدين والله اسمي اذا ميك دوافع دي كم بحي دراد نفسه بحيوان jannada ay sidee ku bishaareen insha allah janna sidee ku
اي محمد غشيمة maxad bay gaala si ay jabtay انت ماشي اي مكو فرحتين maxshana فرحتين
zaid zaid sabudan بدل العامين maxaa maqashay maanta ما شاء الله ما شاء الله intee waa xirada سمت ay dhibaatada ku haya ma jirto
ودعايد لعنتك سايد ولا دعايد دلك دعاي ماشي رفاض ay ma ku faraxsantaa maanta يا
wixii intaa dheeri ah waa inuu wararkeena dambe هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waa tahay qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa kulan muddo saddex cisho socday ayaa waxaa isugu yimid waxa garadka beesha laysaan ee degta qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxa ay isla garteen in mujaahidiinta ay garab iyo gaashaan u noqdaan ayagoo baraa'a ka qaatay dadka la safka ah cadowga ee la socda shisheeyaha waxay ballan qaadeen mar dhow inay mujaahidiinta ku soo wareejinayaan boqol wiil oo hubkooda u dhammaystiran yahay si ay uga qayb qaataan difaaca diinta ku soo dhowaada bayaan beesha laysaan ay ka soo saartay wilaayada jubbooyinka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أولا مركن هريت ما إن مهد نغي إلهي أن مهد نغي انت أسيك دب أنا ميلي إن ديبي قضبضي بألي ليسامد كتلتي يلي إن ديبي intaasaa ilaahay haddii robayaanta ka akhriifade labaatan iliti bililamaad kun afar boqol afartan iyo afar markiiay ahayti bayaan ka soo baxay beesha laysaan annaga oo ah qabiilka beesha laysaan qeybteeda degta jubbooyinka ayaa kulan socday muddo saddex maalmood ah oo ay beeshu ku tashatay aana ku soo saartay bayaan sideed qodob ah kow beeshu waxa ay si buuxda u taageeraysaa fatwooyinkii ay soo saareen culmaaudiinka walaayaadka islaamka iyo bayaankii ay soo saareen nuqabada walaayaadka islaamka beesha waxa ay si buuxda u garab istaagtay ku dhaqanka shareecada islaamka namber saddex beesha waxa ay naf imaal ku bixinaysaa difaaca diinta alleh iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam afar beeshu waxa ay garab iyo gaashaan u tahay mujaahidiinta bariga afrika mujaahidiinta islaamka ee bariga afrika difaaca diinta iyo dalka u taagan shan beeshu waxa ay beri ka tahay wax kastoo dhiba shareecada islaamka iyo ehelkeeda beeshu waxaa beri ka tahay macwiisley iyo inta uu hogaaminayo gaalkii garguurta ahaa toddobo beeshu waxa ay bogaadinaysaa guushii israacraacday oo alla ku manaystay mujaahidiinta sida guushii galcad namber saddex villa rosa madaxtooyada afar weerarkii barkaysnaa ee gobolka banaadir shan weerarkii ugu dambeeyey ee baarsanguuni ka dhacay qodobka sideedaad beesha waxaay fariin u diraysaa qabaa'ilada ku hongoobay dagaalanka shareecada islaamka oo wiilashooda ku laayay difaaca danta maraykanka iyo saaxiibadiisa siduu sheegtay maraykanka iyo xasan garguurte in ay ku kadsoomin arrimahaas oo ay ku waantoobaan wabilaahi towfiiq
markanna waa malaaqa beesha laysaan ee jubbooyinka ah malaaq maxamed cali mayli ereeyan malaag maxamed cali aadan malaaga beele leysaanta jubbooyinka aan oo ka hadalaw afka leysaameed bari ursa oo anfidhiyeen maalimo saddex beri ah go'aamo ama wada tashi oo islaamnimo ah ooyo ka taageerayaan ilaahayna ka waajib weeli sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaamnayo ka rahaayaan difaaca diinta oo go'aamadaas ka taageerayaan difaaca diinta may kale beele anfadheetay oo saddex beri infidhiiday oo go'aamee ha ku bahay in la garab istaagaan mujaahidiinta muslimiinta bariga afrika naf i maalb may kale beele ina saagday shalayna ballanka shal qaadanay anoo malaagii liisaamed ah ini kitaabka ilaahay li difaac ini kitaabka ilaahay liin xugun taga taasya ballanka shal qaadani maalintun tan'ana beecayya ka galaana insha allahu biidnillaahi tacaalaa beece horta baa ka jarnay beece lamaada ka gala doona in uuna codowku dhinigii kiigaana reer liisaamed unku kooy doon may beele beri ku ata cadowka islaamka maalintantaga soomaaliya ka sugun yaa beri ku ata dad ka sheegadaw soomaalinimo muslimnimo sheegda laakiin soomaalinimo sheegadaw oo garguurta inwenyi i wali ka hoos noola beele reer liisaamed beri ku at may beele reer liisaamed beri ku ata nimankii murtadiintii reer liisaamed oo anwiinay mansuur robow beri ku at allahu akbar may kale fariin in diraane dhallinyarada lambaran habaabi reer laysaamed ah oo rididi galeen towba furongeeka may lenah walaalayaalow towbasheen islaamnimo siinka weerahayna towbasheena ilaahayaa ka qooli yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ilallaahi towbatan nasuuxa towba nasuuxa alla kooy ilaahagin ku obsada walaalnaga noy hata walaalmiyihiini isin ridiyatin unayna muslimiinta garabangana dad islaamay ana may fadaane inaysin towba la kooytan hata kisiinka wiin is kisiinka yar dhatiyo may fadaana inaysin towba la kooytan saasya siin sheegana baagan usiin diraano kaas eh haddii isin an la kooyna siin la degaalamaanoono i garguurti i gaalka daba surumbu siin la dagaalamaana naf i maal aan hurni waana godka siinka gubi doon lankam islaamka eh ini nafta tiidiisna cadaabka ku dhowro nafta walaaladiisna cadaabka ku dhowro qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu uu anfusakum waahliikum naaran may ku badbaadna fadaana nafta tiidaana ilaahay cadaabshay isiingna may siin ku badbaadina fadaane dadka lambara habaabiyey oo soomaalida kumid ah cadaabka ilaahay siin ku badbaadina fadaan may kafalmay kale fadaane inaysin umudi la gubi oo lamaran habaabiyey oo macusleyw la eri oo ka dhammaadeen dabka ka dhammaadeen ma la dagaalamo karo dowlad islaam eh laanshicab eh baase kiri a la sii ma la dagaalamo karo ka dhammaadeen maayo marka may fadaana ini towba la kooytaan baktigin lanka dareerna baktigin meelo dugaag anka aangna islaamka anku horseena maalinta gaaban isin cadaab anka guduna antaasiya baagaa siin diraana may kale lahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam yana in sheegay ilaahay nama jeyi ini guulo ama bogortooyda magrib ima shirig dhatiyo islaamka an sugnaada doonta nabiga calayhi salaatu wasalaam ana in sheegay guulo ma in suguntaa muslimiinta erabta damba muslimiinta iskule muslimiinta an sugun may kale ka dareey ini una la garab taagagna walaalaha mujaahidiinta islaamka oo sacaduntan ah in ka wareejinoon unfadaana muddadii ilaahay noo sheeno doono waana degdeg ah boqol kuri waana xogaysan allaahu akbar warka intaasi ha ka kooba fade ma badiyaw dadka islaamka meel kasta roogaan ama culamaa udiinka ama waxgaradka salaan wanaagsan yaan diraan ini lankasta cadowku meeliislaan ku galnaya salaan inka diraan gaar ahaan reer laysaamed oo shirkun saddex beri infadhiini go'aamaha aynu deerni ini lankasta laysaanga meelirooga go'aankaas niilqaadadiyo anbaahangna ama gedi haatoy ama jubbooyinka haatoy ama gobolka bay haatoy ama bakool haatoy ama shibeelida haatoy ama banaadir haatoy lextan walaaye ma oga ini ugaasii kaleyin waana degeyin mujaahidiinna kaeyin may faday markan ini hasiingalna murtadiinta rooba unwiinyin qaraabanmana siin sheegadaayaan ini sin tashkiiliyaan dabkan hadduu madunlakadeedayo hay siinkadeedina intaasa fade warkan intaasa isku kusoo koobe assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale kulanka waxaa ka hadlay mid ka mid ah malaaqyada beesha laysaan ee jubbooyinka الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين إخوة في الله صد ما أرتهن لنشاقي واسكا إيو ما أرتهن دادك ما أرتهن قرابة أهرية والبعض الناس أساسيوي وهنو مسيح شاقو لأنك أبل لما قادو سرمو لنرو ما يكاد لأنه باش الليسان ودقاس جبو ينكو ما أرتهن دار السلام ila manjilib jama ma dhaydhe antunba maarata beellaysaamada degaasa insha allah untaasa ka turjubaanan haddii ilaahay er ana may ku soode beelle bu-aale khaasatan dadka maarateen webigii lamadiisgeda degaas insha allaahu raxmaan beelalaysaan go-aanadiioo qaadeen maaragtay ulmaa-udiinka ugaasyada odayaalka walbalba maarateenna waa kay maarata ganacsadooyinki kulli wali qaadeen maarateenna antaas isla qaadna saata dadkiina horreeya un wala in sheegan yaan isla qaadanne may sheeganne oo maaragteen haddiiyo jeeraal maaragtay sheega doonne maalin welbana la teegagna xarakatul mujaahidiin al-shabaab ini maalin welba un maaragtay garab surugna may kale sii caddaayanne dadka maaragtay een unna magaca kii kan ka garaabidaayo laysaanga enna e raayan oo gaaladii hasan gurguurta waa ka ehelka dhikidan un ehel mihiinni se horaan layn sheegayo may weele maaragtay lanka leerhaw mansuur awal hor ehel hayna laakiin beyni wa beynikum firaaqu marka insha allaahu raxmaan walbada nooska jaraana maaratayna gaalada kawada jaranga jaran laysaange una man matelan sidiiaba man matelan una raayidun islaamka waliba maaratay rooga un intaasa iska diin ana wal gaali iyo wal hoos hakuwadada diyaar manas ihinin may madun maaragteena waa kay maaragtay baaq anjeediyay dadka maaragteena ka jaran kismaayo afmidow dhoobley muqdisho wala maga kiigan sheegadaayaan oo la qaladay in ka digtoonaadan fadeen insha allaahu raxmaan walwalba markii maaragtay layska day gacanta tiidii ni hoosayto ilaahay ku barayaan insha allahu raxmaan marka markii intaas aan ku gudubo meelatahan inka dhowtuun afmidow afmidow daraad markii maaragteen kulli wala meeli gaalada la jar kulli dhan wada kasaan uun marka may baaq injeediyey kuwa meelo ka jaran ana kasow ho isna ku digto maaragtay ka towbushiana waytaan wallaahi waa kay maaragtay kuwa madax madax jebiska leeroo ku mid nagadaane kulligii madagasin ku toogadaane insha allahu raxmaan kuwa may ballan qaadana kuwa ehelnimaduuna nin sheegadayan oo maaragtay hibilmadoow iyo lajaraano hata meeli roogan ilan hibilmadoowna dan manin haay may waale godlo sidiiaba maaragtay ana cabiid caadin hayna laha kamari talyaaniga xilligu hata la roog waqtigo dhow maaragtay xilliyadii walaayada islaamka kuwayta nafis lakuheli ilan axmed madow mahanin wada una waa kay maaragtay ana nasri mahanasiyous may hanin wada matun boqol iyo konton geed oo beeri boowe ana laha oo timbirus ka dhadhowday yasi markii walaayada kuwayta ku fuji sidian walaayada islaamka markii kuwayta ilaahay in ku fuji haddaba hayin wada madun ini hatan tacabkiis iyo naga maha ilaahay kuman gale ber waana beri minku ma intaas ka daray beelowna ka dhalane lamada gedi webiga degaasa insha allahu raxmaan may faday ini wali una qaadane walaayada islaamka una la qaadane ini qaadan fade warka anoon sii badiyaan insha allahu raxmaan intuun ka gabagabaaye waana i wacdo walkasi la sheegow intii dadki anu horreeyan maaragtay aniya sheegan intaasba niya filan hada wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waa hagaag meydka farxaan cabdi muumin oo afar iyo toban jir ahaa ayaa laga helay degmada hodan ee muqdisho wiilkan ayaa si xun loo dilay waxaana warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah eheladiisa xili muqdisho ay ku soo badanayaan dilalka qorshaysan ee loo geysanaya shacabka oo qaarkood ay ku lug leeyihiin ciidanka dowladda federaalka iyo ciyaal weero waxaa la dilay habeenka soo galaysa sabdiga waxaana lagu dilay garaash dhexdiisa dil foolxuun badanna waa loo geystay waana afar iyo toban jir gaariijka dhexdiisa gaariyaa ku dhex jira lagu dilay ilaa dartaa wax soo cad mala baaritaan la sameyn ilaa dartaa uma jeedno jirkiisa sida loo dilay xataa wax la sheegi kara maahan walaalkee waa laga gooy xerigaa lagu dilay qaataxumaa loo dilay wax xaqiiqi maayo laakiin wax la xiro waa la sheegaya wax ilaa hadeertaa nadartaa ku haya oo la xiro ma lahan ilaa hadeertaana geerashkii lagu dilay ganacsigii lagu dilay ilaa hadeertan gaabtu waa furun tahay haddii cadaalad jirta cadaalada u baahna walaalkii waa afar iyo toban jir ah qaangaar maahan qaladaa lagu dilay
oo arday ah oo kuleejo kasoo baxo fasax u soo baxay waxaa laga wacay garaash ma aqaan ani sifada looga wacay garaashoo tegay garaashkiyaa lagu dhex dilay habeenkii oo dhan aan raadinay maalintii o dhan aan raadinay taleefikos iska dhacay waxay iga qabtaan waayey koo iyo toban saac shalay galabtiiha lay sheegay inuu gaari ku dhex jiro oo meyd yahay gaariga kursigiisaa lagu fadhiisay kabiisaa loo geliyey dhuunta uu ka ceejisnay xiriga uu siraqsanaay gacmaha wuu ka siraqsanaay calooshuu ka siraqsanaay naaska hoostiisa wuu ka duleelay hadda si bilaadinimo kabaxa ahaa loo dilay oo waxaa loogu dilay garaash nin leeyahay gaari nin leeyahay isleh aa lagu dhex dilay marka garaashka tarbuunu ku yaalaa iskoolwadahu kasoo horjeedaa saddex shanaad oo ku magac dheeryahay ninka iska hana cabdi madoobe nin la dhahaa iskale isaga wiilkiisa a iskale gaariga adooga gaariga garaashkau leeyahay waardiyihii oo garaashka alaalinaya oo meesha xaadirka ku ahaay intuu booliiska ammaanka gacanta ku qabteen waa la xiray sida aan maqlay in lasoo dayay in kale ma aqaan aniyo wixii lagu sameeyey wiilkayga habeen hore ay ugu dambaysaane waxaan raadinayay habeen hore geniga dambo iyo shalay iyo shalay oo dhan gaariyaa lagu dhex xiray asigoo meydaha la dhigay muraayadaha loo dallacay habeen hore lix saaca gaari lagu dhex dilay muraayadii haddii loo dallacay meeshaasuu ku jiray habeenkii oo dhan uu ku baryay subaxii laba iyo tobanka uu ku jiray galabtiyaa galabta maqribkiyaa muraayadihii loo dejiyey isagoo jiifo oo kursi ku jiifo oo dhinac dhinac u jiifo dhinac darwalka xaggiis madaxiisa loo jilleeciyey oo qof caadi u fadhiyo kale laga dhigay gaarigana oo diyaarsan yahaan la arkay dhabarkay ka jibiyeen qoorta way ka jibiyeen feeraha waa ka duleelay qalqalooca loo kala wareejiya asaga dhan waxaa la rabaa in jawaan lagu rido oo bannaanada lagu soo tuuro alxamdulilaah asaga sarlaanoo ahaa dembi ma laheen ilaahay wuxuu xukmay inaan hilibkiisii lafihiisii oo dhammaystiran la helo oon duuganna markii iigu dambaysay gurigu markuu imaaday oo laabtay wuxuu yidhi hooyo maqaayadaana wax ka soo gadanaa ahan malaay ka soo gadanaa xagga markuu tagana wuxuu yidhi hooyo hooyo waxaan hayaa shaqo yaraan haayaa oo wiil aan saaxiibanahay ii dirsaday geerishka saddex shanaad aan shaqo yar ka haayaa wax yar ka bacdina waa imaanaa kadibna taleefonkiisii waa ii dhacay waa ii dhacay wax iga qabta waa waaye muddo badanaa ku celceliye ku celceliye waxaa dhacday wicitaankayga in laga dalleeda oo hal wicitaan aan ku arkin markaan meydkiisa helay taleefonkiisana jeebka loo geliyo siduu xayi qof xayihoo kale marka ta saasaa dhacda waxaan rabaa wiilkayga ninkii kilada ka duleeliyey oo qoorta ka gooyey oo meelba ka jeexay oo gaarigiisii iyo baawuur iyo geerishkiisa uu xaadir ku ahay habeen imaalin cadaaladda inaan in la maraya
بدين عظيم هو السامي بدين عظيم
maxaad ka taqaanaa ciidanka beegsada muslimiinta ee danab kuwaas uu tababaraya maraykanka waagii soomaaliya ay ka jirtay dowladdii kacaanka waxaa ciidanka militariga ka mid ahaa guuto kumandos ah oo la odhan jiray danab waxay ahaayeen ciidamo si gaara u tababaran oo loogu talagalay in shisheeyaha lagula dagaalamo laakiin hadda magacaasi waxaa qaatay maraykanka oo wax uu soomaaliya ka samaystay ciidamo isla magacaasi wata kuna suntan inay ka tirsan yihiin dowladda federaalka waana calooshood u shaqaystayaal maraykanku ku weeraro meeshuu doono haddaba ciidamadan oo fadhigoodu yahay garoonka diyaaradaha ee belidoogle ee shabeellaha hoose sannadihii lasoo dhaafay waxay gardaro ku laayeen dad badan oo muslimiin ah iyagoo hanti badanna burburshay beesha gaaljecl ayaa ka mid ah beelaha ay dekanada ka galeen maraykanka iyo ciidanka uu ku adeegto ee danab haddaba waryahan cabdulaahi soomaali ayaa waraystay nabadoono cumar cusmaan cadow oo ka tirsan nabadoonnada beesha waxaana waraysigu u dhacay sida tan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soomaaliya waxaa ka jira ciidamo badan oo qaarkood dalal shisheeye ay samaysteen oo calooshooda ushaqaystayaal ah waxaa ka mid ah ciidamada la yiraahdo danab shirkadda bancraft ay gacanta ku hayso ciidankaas maraykanka ayaa iska leh danihiisa ayuuna ka shaqeeyaa wuxuuna ku weeraraa cid walbo muslima ah oo uu arko in ay dhib ku tahay haddii shacab tahay iyo haddii cid kale tahaba haddaba deegaanada ay dhibaatooyinka ka geysteen waxaa ka mid ah deegaano ka tirsan galbeedka hiiraan iyo gobolka shabeellaha dhexe qaybo ka mid ah iyo gobolka shabeellaha hoose qaybo ka mid ah meelahaas aanu sheegnay waxaa degta beesha gaaljecel waxaana la jooga mid ka mid a nabadoonada beesha gaaljecel waa nabadoon sheekh cumar cusmaan cadow nabadoon sheekh cumar mar kale kusoo dhawo idaacadda islaamiga alfurqaan bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sal allahu aleyh wasalam wabacd walaal aad baan u dhowahay ciidanka la yidhahdo danab ee ku sumtan inay ka tirsan yihiin dowladda federaalka ah maraykankuna uu ku shaqaysto meelo kala duwan ayay dhibaatooyin ka geysteen waxaan xoogaal u ahaa meelo badan oo beeshiina ay degto in ay dhibaatooyin ka geysteen maxaa ka mid a dhibaatooyinkaas kuwa ugu darnaa dhibaatooyinka ciidanka danab waxyaabaha dhibaatooyinka ay geysteen waxaa ka mid ah sida deegaanka leega oo kaleento qaybtan shabeellada hoose ku yeelo khaasatan degmada wallaweyn ayaa waxaa jirta in ay duulaan ku sameeyeen si bareer ah maale cadna ay weerareen waxayna ku dileen ilaa iyo ma aragtay afar ruux oo dad shacab ah ay si toosa ugu toogteen waa gaaljecel intoodaba gaaljecel waay waa beesha gaaljecel marka meelaha ay ka geysteen ay ka mid tahay waxaa kaloo dhacday deegaanka beledul amiin oo asagana isla degmada wallaweyn hoostaga dhinaceeda waqooyiina ku yeelo soddon kilomitrna dhaca ayaa waxay ku samey jireen dagaalka oo ay qaadi jireen oo habeen dheelmadka ah ayay samey jireen waxaa dhacday dadka shacabka masaakiinta habeenka hurda in hoobiyaal ay ka kor tuuraan ayagoo diyaaradaha ameerikaanka ka nasa waayey inay hoobiyaal habeenka ay ku ridaan guryihii in maaragtay ay kala baxaan in maaragtay gurigii ku gubaan waxyaaba ay ku sameynay ka mid tahay waxaa kaloo ka mid ah deegaan diris la ah oo asna ku yeela shabeellada dhexe lana yidhaahda masayri waa meel yaroo tuulo ah suuqna leh oo maalinta jimcaha dadka ay usoo suuqaystaan loogana yimaado sida jowhar iyo muqdisho iyo afgooye iyo maaragtay wallaweyn ayaa looga yimaadaa waxay weerari jireen dadka maalinta ay suuqaysanayaan ama khudbada jimcada ay dukanayaan iyagana ay dhowr mar duulaan kusoo sameeyeen waxyaabaha layaab kale sameeya waxaa ka mid ah dadka ay fayli jireen dadka shacabka oo ganacsanaya ama maaragtay suuqa xoolaha ka ganacsadeen ama ganacsi kaloo khaas ama qayli ha noqdaana dadkaasaa inta isu keeneen faylinayaan markay fayl geliyaan ay la hadlayaan dadkii marka wixii dhibsay maalin kadib waxay ku yidhahdeen war annaga dad waxaan nahay howl haysto naga leexdo way ka diideen dadkii waxaa layidhi fariista baa layidhi kadib dadkii falcelinay sameeyeen in ay iska difaacaan oo warkooda aysan yeelin oo gaadsim inay bilaabeen waxaa dhacay marka weerar gacanka hadal ah oo dadka ay sameeyeen oo macnaha dulmiga iyo jowrifalka iyo xadgudubka lagu hayo ay iskaga dafcinayaan kabacdiya waxaa dhacday in rasaas ay la dhacaan dadni halkii ay ku dhintaan qaar dhaawacana ay sii qafaashaan oo la gara waayey meelay geeyeen la gara waaye waxyaaba ay ku sameeyeen waa ka mid meel la yidhaahdo jamaaca jiliyaale ayadana maxaad ku yili in la weeraraan la soconay hadda ka hor oo ciidamada maraykanka iyo kuwa uu ku qaraabanayo soomaalida ay toos u weerareen warnaga sii macadna waa ku yili beeshu ay leedahay jamaaca jiliyaale waxaa ku yeeli macad oo maaragtay caruur yar yar ay ku waxbaranayeen caruurta iyaga waxay ku baranayeen meel shareecada islaamka iyo maaragtay ku baranayeen waxaa dhacday marka ciidamada ameerikaanka in muddo ah ay diyaarada ku dulhayeen markay muddo diyaarada ay dulhaabayeen istidlaacooda nidaamkooda ay dhammaysteen ayay halkaas weerareen saldhig kumuusan aalen maaragtay ciidan kale ma joogin xarakada ay leedahay deegaan iska caadi ahoo dadkii intay samaysteen madrasada waxbarasho ka socota ayay aheeday maxay tahay marka sababta loo weeraraya maca diinta islaamka lagu barna sababta loo weeraraya waxay u yimaadeenba waddanka waa moogtahay in ilaahay diintiisa dadkii laga basaxa oo maaragtay dimuqraadiyadda iyo wixii iyaga ay la yimaadeen ayay rabaan inay dhaqan geliyaan marka sababta maaragta loo weerara intaas unbaa iska kadib weeraraa dhacay xilli habeena waxay sameeyeen ardayda waxaa laga dhigay qaarna waa ay dileen qaarna way qafaasheen ilaa iyo dhowr sana maaragtay ay la maqnaayeen oo meel jaanicir bay dhigeen la garaway iyo meel ay geeyeen akhiiran muddo dheer kadib laba sano ka bacdi ayaa maaragtay ardaydii iska daba wareeg iyo moogtahay dadaal fara badan oo la sameeyey ayaa la soo daayay ayagoo maaragtay qaar xitaa ay maaragtay dhaawac yihiin oo maaragtay ay baraalle iska yihiin ay dhacsan yihiin qaarna maaragtay hore ay u dileen intii kasoo hartay dhowr sana ay hayeen ayaa ardayda la keena waxyaabaha foosha xuno marka annaga aan la yaabnay waa in qof weyn oo maaragtay daa ama maaragtay muxuu ahay rag in la dilo waa suurtagal in maaragtay guri ay ku dhuftaan waa suurtagal waa wax caado lagu caado lagu yaqaanay iska ahayd dadka ay baabiyaan hantidooda ay qaataan wax la yaqaanay ahayd laakiin caruur masaakiin ah oo yar yar ah ee madrasadka wax baranaysa in inta habeen madow maaragtay isweedaar laga qabto qaarna la laayo inta kalena la qafaasho wax xitaa annaga hadda mogta aan war u hayno waqti dheer xitaa aan maqalni maaha xayawaan noocaas si kooban laba su-aalood isku mar uga jawaab caruurta meesha ku nafweysa waa imise mactisa ma burburi mise waa sii socda caruurta meesha ku nafweysa waxay ahayd ilaa shan cunug ay ku dileen saddexna way ku dhaawaceen maxadkii asiga ahay maaragtay waa burburay meesha ku burburay ha waa baabiciyeen marka een maraykanka cadaankan oo ku jiray ee ciidankan danab ee uu samaystan ayaan hawsha waa ku jiray danabka ay samaysteen oo soomaalida iyo kuwa caddaan inta way isla socdeen oo laguma kala maqneen meesha waaya dhibaatooyinka kale ee deegaanada beeshu ay degto een ciidanka danab ay ka geysteen maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah ee, meesha la yidhahda degmada gamboole oo isla shabeellada dhexe ah ayaa waxay kusoo weerareen ilaa iyo dhowr iyo soddon gaare gaadiidkaa wuxuu soo galay xilli habeenna oo ay tahay toban saac oo dadkii maaragtay ayba isku hurdayeen intooda badan ayay ahaadeen waxaan umalayn laba kun sideed tobankii sideed tobankii ay ahayd cadowga marka dadkii iiga mogta waaye dhaga furaayeen oo awalba maaragtay dad dhiifoonay ay ahaayeen maadaama uu cadowgii in laga warqabay soo bixitaankiisa soo socodkiisa inuu haminaya inuu dhulkan soo weeraro shacabka guud ahaan habeenimo iyo magaalada ka baxeen ilaa dad yaro waayeela ah marka laga reebo wixii kale waa ay banneeyeen toban saac ay magaalada soo galeen waagi markuu beriyey waxay bilaabeen in masaajidkii weynaa ay tagaan kutubadii qur-aanka ahaa gaal cadaan intuu soo daldaray oo soo bixiyey bannaanka soo dhigay ay dab ku qabtaan kuwii soomaalida ahaa maaragtay oo ay ku sheegayeen danab oo amerikaanka soo tababaray iyagoo hortoodii lagu gubaya ayna ka hadlaynin waxaa dhacday in maaragtay dadkii shacabka guryahooda si bareer ay dib ugu qabtaan oo dhowr guri maaragtay ay dambaska ka dhigaan waxay qaateen lacagay meesha ku qaateen joodriyaal waxay qaateen xataa ugu waxaan kale iska daa iyo xilligaasi qaateen guryaha ma- maraykanka gubay mase danabtaa gubta guryaha waxaa gubay iyagoo wada jir ah iyagoo wada jir oo isla socdo danabkoodii maarata kuwa soomaalida kuwa cadaanka meelna kuma kareerayn oo kuwa cadaanka toos ay u socda marka dagaal toos ay ugu jiraan guryihii inta la dultagaya dib lagu wada qabtay dad shacabaana iskale hal guryo xataa caama kumaysan jiro waaya kuwa ugu dambeeyey ayaanu soo geli doonaa oo dhankan ee show ahaa oo hadda sanadkan ahaa Een, sanadihii lasoo dhaafay weerarada kale ee la geystay maxaa ka mid a middan waa usoo noqon doonaa maxaa kalood xasuusataa oo kugu xanuun badnaa een, waxyaabihii ay geysteen ciidamadaas waxaa kaloo maaragtay dhacday oo igu xanuun badnaa hadda waayihii dhowaa iyadoo intaa hadda aan ka hadalnay intaanba ay ka badan yihiin oo habeen dheelmad kale iyo dad kaloo shacab oo eegayna habeen si bareer loo leeya ay jireen Ee, waxaa dhacay wixii hadda ugu dambeeyey in maaragtay ay soo baxaan oo intay jowhar iyo beledoogle ka kala yimaadaan oo haween madow ay soo gaareen wilaayada hiiraan meesha la yidhaahda deegaanka show ayay soo gaareen shaqadii koowaad oo ay qabteen waxay noqotay waxay tegeen isbitaalkii weynaa ee dadka shacabka ay maaragtay lagu dawey jiray oo caruurta lagu dawey jiray oo maaragtay na- naagaha uurka lagu dawey jiray oo dadka da-da barasharkooda iyo nidaamkooda lagula socday ee dadka deegaanka ay dhiseen ayaa waxaa dhacday in isbitaalkina ay gubaan oo ay dab ku qabtaan miinooyna ay ku xiraan waxaa marka isbitaalka waaba gubeen oo maaragtay dibaa lagu qabtay waa la gartay waa gubeen xaasidnimada wax hadda bilow ma aha waa arrin la yaqaanay ahayd waa la baabashay gebigiis waa la baabi'ey haa marka laga reebo derbiga kore oo oo wareega ah inta kale guryihii waa ay baabi'iyeen arrintaas waxay ahayd ee, sanadkii hadda dhamaaday laba kun een, laba iyo labaatanka isla howlgalka intay ku jireen waxaan maqlay inay ceel gubeen markii isbitaalkan baabi'iyeen oo miinooyinka ay ku xireen isla socodka iyaga ay wadeen oo howlgalkii ay ku jireen iyo waxay soo gaareen tuulo yaroo labaatan kilomitir show kasoo jirta dhanka waqooyi wardheena la yidhahdaa waxay gubeen ceel biyo ah oo keligii halkaa ku yaal oo dadka meelo fogfog ilaa iyo ku dhowaad shan iyo toban kilo meelaha qaar labaatan kilomitir dadka iyo soddon kilomitir ay biyo kasoo raadsan jireen ay ceelkay dab ku qabteen turkiya gubeen ceelkii maaragtay inta baabi'iyeen ay meesha ku baabi'iyeen marka ceelkaasu xer militarina kuma taalo al-shabaabna ma degano asbaabta marka keentay dad masaakiinna oo meesha degan ceelkoodii in la gubo oo maaragtay la oomiyo waxyaabaha cadowtinimada micnaha beesha loo hayo oo annaga marka aan dareemayn oo hore soo jireenka ahayd ayaa maaragtay ay sii kabtay maxay tahay cadatooyada goonida idinka laydin hay cadowtooyada oo anaga noola hayay hadda anaana beesha reer gaal jecel cadowtooyada horta annaga asal ahaan dad maaragtay gaala raacya ma ahayn oo dadkii talyaaniga la direeray ayaan ka mid ahayn dowladihii maaragtay calmaaniga ahaa dadkaan taageerada siinin oo inta badan maaragtay aan awoodooda qayb aan ka noqonin yaanu ka mid ahayn waxaa beesha ka dhashay nin la dhihi jiray sheekh xasan barsame oo oo mujaahid ahaa oo hogaamiye ahaa oo talyaaniga la direeray ninka asiga micnaha aargoosi waagii wixii ku dhacay ay beeshii maaragtay ugu aargoosanayaan ayaa waxaa beesha ku dhacaya marka lasoo aruuriyay waa intaas micnaha micnaha gaalada aargoosanaysa waa aargoosanayaan hadday yihiin reer galbeed hadday yihiin amerikaan wixii oo dhan maaragtay waa argoosi toos oo bareer ah oo maaragtay bannaanka ay la taagan yihiin ceelka wardhayaan markii la gubay waxaan arkaya maalintii dambe lo darka kor taagan oo ooman maraykanka iyo dowladda federaalka ah waxa la socdaana waxay sheegeen inay la dagaalamayaan ee, waxay ugu yeeraan argagixiso oo ay mujaahidiinta ula jeedaan marka maxay galabsatay dunyadan een, laga gubayo ceelka ay ka cabaysa duunyadana waxbay galabsatay sababta waa dhaqaalo ay beesha leedahay oo ay muslimiinta leeyihiin marka duunyadan haddii dadkaan mogta mus- dadka waxaa lagala dagaalamaya dhinaca aqoonta diimeed waa lagala dagaalamaya dhinacii maaragtay awoodooda iyo midnimadooda yaa lala dagaalamaya waxaa lala dagaalamaya dhaqaalahooda yaa lala dagaalamaya mood inool wuxuu rabo ha noqdo marka in hadda ay loo weeraraan ama dhaqaalo kale ay weeraraan waa wax iyaga afkooda ay ku sheegteen ayna maaragtay fal- ay fi- ay ficil ka dhiga ficil u bedeleen oo iska caadi ahaya macnaha waaya dadka ciidamada maraykanka ee, la shaqeeya ay idinka dileen sanadihii lasoo dhaafa tan iyo markay belidoogla soo degeen haddii la isku daro maxay gaarayaan haddii lagu daro caruurtii ee shanta ahayd oo aan sidoo kale maqlay ee, nin macalin ahna inuu ee, la geeriyoodo waa waxaan ka hadlaya macadkii jamaaca jiliyaal marka lasoo waayo Ee, caruurta iyo macalinka kulix waa wax jilyaala ku geeriyooday ay ku dileen Ee, dhinaca kale meesha la yidhahda leego waxay ku dileen afar ruux oo iyagana maaragta muxuu ahaa isla reerka ah markii laisku daro waxay noqonaysa tobanay noqonayaan marka la yidhahda gamboole ee deegaanka ee degmada gamboole waxay ku dileen saddex ruux oo macnaha iyo mid dhaawaca midna way dhaawaceen oo dhaawac daran ay u geysteen saddexna way ku dileen macnaha oo dadkii maaragta isla deegaanka ah saddex iyo tobanna dhimasho ilaa imka intaa jira Ee, maya waa waa kuu soo wadaa waxaa kaloo dileen ee, degmada buqa qabla ee isla wilaayada hiiraan meel u dhow iyagoo safayo socdaa waxay ku dileen nin geel la jira asna waa ay dileen masay reey meesha la yirahdo hadday tahay aan kuu soo sheegay waxay ku dileen ilaa iyo maaragtay saddex ruux ayay iyadana ku dileen qaarna way ku dhaawaceen macnaha dhimashadu marka waa toddoba iyo toban dhimashada marka waa toddoba iyo toban intay dileen intaan xasuusanahay inta la barakiciyey iyo inta dhibaatada u geysteen way kasii badan tahay macnaha dadkaa laydinka dila marka iyo kuwa laydinka dhaawacay isbitaalka iyo ceelka laydinka gubay iyo hantada kale ee laydinka burburshay iyo kitaabadii la gubay cid aad kala xaajootaan ma aragteen Ee, horta waxaan waxaa sabab u ah cidda lagu shaqaysanayo wuxuu ahaa ee, ninkii meesha joogay oo muxuu ahaa farmaajaha horreeyey iyo xase gurgurta asiga soo bedelay oona kasii shar badnaa oo maaragtay duulaanka si bareer ah toos ah oo beesh u soo weeraray horena waan uga hadalnay fariin baan u diray waxaan ku nidhi maxaad nagu haystaan baan ku nidhi isbitaalkeenna waxaad ka doonteen dhowr maraa su-aal weydiinay waan ku celcelinay kamana soo jawaabin marka duulaanka asaga ah cidaan kala xaajoonnay iyo ma ogtahay cid xitaa noo garaawday ma jirin sababtoo ah wuxuu waa gaalo oo maaragtay iyo murtadiin is wato qorshahana waaba arrin lasoo gaaray oo go-aan macnaha lawada qaba in dadkan lagu baabiya hantidooda iyo naftooda iyo maalkooda iyo deegaankooda iyo diintoodaba waa lagula dareeray anigu marka go-aankeenna wuxuu yahay inaan falcelinteenna iyo wadaxaajoodkeenna ay noqdaan wuxuu awowgan sheekh xasan barsana samay jiray ee in maaragtay rasaas looga jawaabo ah anigu warkeen hadda meeshuu taagan marka jihaad baa diyaar u tihi jihaad baan diyaar u nahay kataybada sheekh xasan barsana baan dhisnay falcelinta iyo waxaan ku jawaabno insha allahu tacaala waxay noqon doontaa gumac iyo rasaas wax kaloo wadaxaajoodii fadhiyo dambe aan geli doono insha allahu tacaala malaha ilahi idinki ciidankan ee danab la yidhaahdo ee madaxda dowladda federaalka waa ammaanaan waxay yidhahdaan de waa ciidan ee wanaagsan oo inkastoo iyagu aysan dhisanin oo maraykanku uu dhistay haddana waxay ku suntan yihiin een, inay ciidamadooda ka tirsan yihiin marka horumarka ummadda ay ka shaqaynayaanay yidhaahdaan adiguna waxaad sheegaysaa dad ay iska laayeen kitaabada qur-aan kariimka ay wax ka gubeen oo gaaladii la gubeen ceelal ay burburiyeen eh, isbitaal ay eh, burburiyeen ceel ay burburiyeen ama gubeen marka say isu waafaqayaan labada war isma waafaqayaane hadday wanaagsan yihiin dadku masaakiinta ah oo bermugooda shacabka ma gumaadeen hadday wanaagsan yihiin ceelasha maysan maaragta gubteen oo dadka masaakiinta ay cabayaan hadday wanaagsan yihiin isbitaalka maysan burburiyeen oo maaragta caruurta iyo dadka maaragta xaaladooda lagula socdo hadday wanaagsan yihiin kitaabaha qur-aanka oo ilaahay subxaana wa tacaala soo dejiyo munasalka maysan gubteen kuwoo soo diray marka wanaagga ay sheegayaan waa intaa inay sameeyaan haddii wanaag ay qabtaan ay leeyihiin ay dhab ka tahay waxay kula xisaabtami lahayn waxa meeshaan ka dhacaya marka inay isla wataan oo wanaagga ay sheegayaan in waxaan la sameeya ay tahay wanaaggooda uu sidan yahay daliil waxaa u ah la xisaabtanna ma jiro weli wayna ku ammaanan xitaa shaqadaa markay fuliyaan ugu dambeyn dadka soomaalida ku dhegeysanaya dalka gudihiisa jooga iyo kuwii dibadda joogaba adoo fursadan ka faaideysanaya ay kusiisa idaacadda islaamka alfurqaan maxay tahay fariinta aad u dirayso dadweynaha muslimiinta oo aan walaalaha nahay oo aan wada dhalanay ama dalka ha joogeen ama dibadda ha joogeeno waxaanu sheegayaa waxa ka socda soomaaliya ama danab ay samaynayaan wax wanaagsan inay- inay ahayn xod ogaal baad tihiin deegaanada baad ka warqabtiin dadkii baa la dulmiyaa waa la dhacaa waa la dilaa kutubadii baa laga gubaa dugsiyada qur-aanka baa laga xiraa hay-ada kiristaamayn baa lagu soo di- hadda ugu dambaysa daraate baa waxaa maqli aad maqlayseen xase gurguurta oo joogo talyaaniga oo dhahaya gaalada caalamka kiniisadahooda way ka furo karaan muqdisho iyo soomaaliya diimahooda iyo waxoodan way ku caabudi karaan soo dhahaya ilaahay baan idinku dhaariyay ma dad muslim ah oo rasuul sal aleh wasalama raacsan oo ilaahay kitaabkiisii ku dhaqmaya oo ama amarka allaha qaadanaya miyaa dhahaya gaalow soo guur ee k- kiniisadaada dhiso ee waxaad ku caabudi asoo la ogyahay inuu weerar yahay ee muslimiinta ay la dagaalamayaan miyaa maaragtay a- a- suurtagal maahan marka muslimiinta waxaan u sheegi lahaa in xilligii waxaan joognaa ilaahi subxaana wa tacaala rasuulkeenna aan difaaci lahayn amarkiisii aan qaada lahayn jihaadkii aan soo noolay lahayn ilahay kitaabkiisana aan ku dhaqmi lahayn taas adduunye aakhir annaga liibaan noo ah soomaaliya waxaan leeyahay qabaa'ilada soomaaliyeed guud ahaan cid kastoo maqan iyo mid joogtaba warnimiyahow kitaabkaas allana deeqo asaa alla uunoo soo dejiyey maslaxadeenna alla baa garanayo inaan kitaabkeenna aan madaxa saarro seefaheenna iyo hubkeennana aan la baxno cadowgan aan iska raacdayno ilaahay kitaabkiisan aan isku maamulno annagana allah aan u toobad keenno kitaabkii alla subxaana wa tacaala aan maaragtay ku dhaqankiisa aan u soo laabanno maxkamadaha islaamiga aan noolaysanno ilaahay subxaana wa tacaala cadowgiisa oo meelaha kala duwan ka yimid awood aan iskaga saarno maaragtay aan bannaanka iska- iska dhigno allahna waa nooga kaalmaynaya subxaana wa tacaala hal arrinne waan raba inaan maaragtay aan dadka dadka walaalaha soomaalida aan u raacay Kudar.
waxay tahay eh, horta dadka way ogyihiin waxaan una gaala yihiin hadda duulaanka ah waxa joogo maaragtay xasan gurguurta oo madaxda u yahay inay gaala kalkaal yihiin hadalkiisi daraadta ugu dambeeyay bay ka muuqatay way ogyihiin anigu marka cabsi iyo hadday jirta isabar xumo hal arrin baan u sheegi lahaa dadka dadka hadday sabraan oo cadowga ilaahay ay iska celiyaan haddii allah ay ka baqaan oo amartiisa ay u hoggaansamaan ilaahay gurmudkiisii wuu imaanaya oo allah baa ballanqaadaya bala in tasbiruu watataquu waya'tuukum min fawrihim haada haddaad sabartaan oo allah aad ka baqdaan oo gaalada ay idin yimaadaan wakhtigoodii ay idin yimaadaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyi yumdidkum rabbukum bikhamsati aalaafin min almalaa'ikati musawimiin ilaahay wuxuu idinku soo kordhinayaa shan boqol oo malaa'ig sidii ilaah subxaana wa tacaala uu ku yidhi ba maaragtay eh, nabi maxamed sal alla alay wasalam iyo saxaabadiisi uu ku yidhi waa isla sidii allah gurmud buu keenaya iyagoo iscalaamadsanayo cadowga la dagaalamaya wa ficlan soomaaliya mucjisaadkaasna way ka dhaceen ama bakool ha noqoto ama maarata meelaha kale ha noqdaan mucjisaadka way dhacaan oo waxaad arkaysaan shan iyo toban daqiiqa ciidan intaas la eg oo intaasoo urur ka kooban oo fara badan oo hubkii ameerikaanka iyo wax walba haysta oo geediidkoodii haysta ayaa shan iyo toban daqiiq gudahood meesha looga qaadaya awood allah waa laakiin wax biliaadan u keena maaha marka soomaali haddaan nahay haddaan allah kaashanno waan adag nahay micnaha oo maarata haddaan annaga daciifin oo aan istabarbeelin oo allah aan ku kalsoonaano wallaahi oo bilaahi tallaahi waan ka adagna cadow kasta oo ilaahi subxaana wa tacaala aan maaragtay aan aan aan aan aan wakiilan marka waxaan kusoo koobi lahaa aan cadowga allah iska dulsaarna muqdishowna ha noqoto meel muslimka looga talay ha noqoto meel gaal oo ku taliyaysa noqon intaasaan kusoo koobi kaas wuxuu ahaa nabadoon sheekh cumar oo ka mid ah nabadoonada eh, beesha gaaljecel eh, waxa uu waramaya idaacadda islaamiga alqur'aan إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم guud ahaan caaw intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fii amaanillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم